أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaan araxiim waa khamiis saddex iyo labaatanka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo shan hijiri dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo faahfaahiino dheeraada ayaa laga helayaa howlgallo lala beegsaday cadowga allah oo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya iska horimaadyo u dhexeeya maleeshiyaadka wada tirsan riddada ayaa maanta ka dhacay degmada bardaale ee wilaayada baay weerar khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kaafiradda kenya maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga baay ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada boolofulay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda xabashida itoobiya ayaa lagu dilay gobolka amxaaro xilli dagaallo culus ay ka socdaan waqooyiga dalka itoobiya daadad xooggan ayaa kusoo rogmaday magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan kadib roobab saacado xidhiira socday oo ka da-ay magaaladaasi kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose iyo qeybaha bulshada ee ku dhaqan degmada jamaame ayaa kusoo gabagaboobay degmadaasi
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo dhegaystayaal haatan iyagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraada ayaa laga helayaa howlgallo lala beegsaday cadowga allah oo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya warkaas iyo war kaloo ku saabsan weerar khasaare lagu gaarsiiyey dowladda siliibiyadda kenya oo ka dhacay gobolka gaarisa waxaynoo faahfaahin ee walaalkeen cabduqaadir maxamed rabaani weeraradan oo isugu jira dagaallo iyo qaraxyo waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen qaybo ka mid a wilaayaadka baay iyo banaadir ee wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ku hoos jira gumaysiga siliibiyadda kenya dhanka wilaayada baay waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee suuqa xoolaha degmada kansax dheere oo ka mid a goobaha cadowga allaah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka wilaayada banaadir howlgal qarax ah oo mujaahidiinta ay ka fuliyeen jaamacadda shabeelle duleedka muqdisho ayaa lala egtay gaari nooca tawga ah oo ay wateen maleeshiyaadka riddada ee gorgor isugu yeeray qaraxaas waxaa ku dhintay afar askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen lix kale waxaana burbur uu soo gaaray gaariga qaraxa lala egtay sidoo kale isla banaadir ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay ahaa laba qarax la eegteen maleeshiyaad murtadiin ah oo saldhig ku leh inta u dhexaysa cisbitalka digfeer iyo isgoyska banaadir waxaana jirta khasaare murtadiinta lagu soo gaarsiiyey qaraxaas sidoo kale isla banaadir qarax ay mujaahidiinta ka fuliyeen isgoyska ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala egtay maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana gaaray khasaaro dhanka gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxa ay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada booliiska dowladda salbiyadda ee kenya ee deegaanka zanga ilow ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga salbiyadda kenya dagaalka inta uu socday waxaa dab qabsaday xerada khasaarana waa uu jiraa ciidamada mujaahidiinta ayaa har iyo habeen ogaarsi xoogan ku haya weeraro qorshaysanna ku beegsada cadowga allaah ee duulaanka shareeca la dirirka kusoo qaaday ku dhaqanka shareecada raxmaanka
jasaaka allahu khayran walaalka maktabka caafimaad iska horimaad u dhexeeya maleeshiyaadka wada tirsan riddada ayaa maanta ka dhacay degmada bardaale ee wilaayada baay degmada bardaale oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada islaamiga baay waxaa maanta ka dhacay iska horimaad u dhexeeya maleeshiyaadka wada tirsan murtadiinta iska horimaadka ayaa yimid kadib markii isfahamwaas oo kala dhex galay saraakiisha murtadiinta ee ku sugan degmadaasi waxaana inta la xaqiijiyey murtadiinta dagaalkaasi isaga dileen hal askari oo murtad ah mid kalena way isaga dhaawaceen maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga baay ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada boolofulay sida faahfaahinta warkan uu inoogu hayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan caafimaadku waa qayb ka mida nolosha aadanaha haddii uusan jirin caafimaadna nolol ma jirto caafimaadka allaah ayaa hayo daawadana allaah ayaa hayo waxaase jira dadaal iyo ka hortag inta uusan xanuun ku iman dhakhaatiir caafimaad oo ka socotay maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee baay ayaa dhowaan gaaray tuulooyin dhowr ah hoos yimaada degmada buulo fullaay halkaasoo ay ka sameeyeen baaritaano kala duwan isla markaana ay ka qaybiyeen daawooyin lacag la-aan ah waxaana mashruucan ka faa'iidaystay boqolaal bukaan muslimiin ah oo aan haysan qarashaadkii ay isku daaweyn lahaayeen dhakhaatiirtan ayaa sameynayay baaritaano kala duwan oo dhanka caafimaadka ah waxaana dadka laga baarayay cudurro kala duwan kadibna waxaa la siinaya daawooyinka la xiriira cudurrada laga helay dadka la daweeyey oo gaaraya boqolaal muslimiin ah waxay isugu jireen rag dumar iyo carruur waxaana la siinaya daawooyin dheelatiran oo tayo leh qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay daawooyinkan iyo baaritaanada lacag la-aanta ah ee uu sameeyey maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee baay ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus magaaga abdiidingaleexe tuulada iliyokuyaarow daawiilka biyohe wilaayada islaamka waxaa nungaada ilaamaadle labiyey daawfaylna nunga labiyey reedhada khayrayn rajaan ilaahay xamille caruurtay helkey baa gaaday dadka udur badan kala sheegtaa lamba udurka waa sheegdoo hayreed lamba wali sheegday wal siyo hay daawe aan gaas waan wilaayada ilaahay khayrsay gacanteedan kor allah ka yeel gaaladan allah jibi saasaa ku ducaynaa magaagay maxamedow maxamed xasan meesha aan joogan deegaanka hilowgey deegaanka hilowgey maana maxaa ka jirtaa daaweynul qiibayaalhaya wilaayadaynu qiibayaalhaysaa alxamdulilaahi dhib kaleed uun had qabnay ma jirto wilaayada bay waa ka faa'iidaysan alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaaha mahad iska leh حاج حسن قليل هان هرت برقط برقط ما نعمة قتال ما يأتي يا دتكي بعد قد علومي أو بعد قد الحمد لله ولويدي أو سنو درت يا نردو ها هدار كان كلاش تن بوت تن وكون كان دي ها والهيسي لاغ ام لاغ لاغ مجرتو دتكم لاغ مم لاغ وشي ايف ايف ايف لاغ لان والقربة سنبهن كتير قلنا الله سين قال إلهي انتي جنة أتي إلهي نكل مي لندعاء الدنيا الدنيا فلانو قال على جميع حسن إبراهيم مقالة دبن روى داو ما شاء الله كنز داو في أنا أسكن محدنا أنك دم وقاضنا هنوك ما شاء الله مقاي إبراهيم بر ديجانك أنجو دبن مرو داو في أن أول أقلان هو مجاهدين تو نرسو تركش إلى خرسي واوي فول وأنا أسكن سنة لكن داود واقع تحت كرمن استئمانا دان استئمانا أم هنوك اللي وهلي بابسير أهي داوز واقع وها أقدو أنا يا إلهي in ilaahay guursiiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waddo dadaalo la xiriira waxqabadka bulshada muslimiinta ee ku hoos nool raayada towxiidka haddii ay ahaan lahayd dhanka caafimaadka dhanka nolosha qeybaheeda kala duwan dhanka mashaariicda beeraha iyo wixii la mid ah waxayna taasi keentay in mujaahidiinta iyo bulshada ay isku xirmaan cadowgoodana ay hal meel kaga soo wada horjeestaan aad buu u mahadsan yahay abuu xasaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda xabashada itoobiya ayaa lagu dilay gobolka amxaaro xilli dagaallo culus ay ka socdaan waqooyiga dalka itoobiya walaalkeen xaaris cabdulqaadir ayaa faahfaahinta warkan inoo hayaa wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa sheegaya in weerar hubeysan oo ay fuliyeen kooxo aan heybtooda la aqoon lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsan ismaamulka amxaarada ee dhaca waqooyiga dalkaasi itoobiya weerarka u muuqday mid si weyn loo soo qorsheeyay ee lagu beegsaday laguna dilay guddoomiyihii degmada lasta ugu magacaawnaa ismaamulka amxaarada geejaw mulse iyo milion afawerk oo ah madaxa xafiiska caafimaadka ee degmadaasi ilowaraado ku sugnaa goobta ayaa warbaahinta maxalliga u sheegay in kooxo hubeysan ay dhexda u galeen mas-uuliyiinta xilli ay kasoo noqdeen shir ka dhacay magaalada waldiya ee xarunta gobolka waqooyiga wallo ee ismaamulka amhara goobjoogayaal ayaa sheegay inay maqlayeen rasaasta lagu dilay mas-uuliyiintan ka tirsan ismaamulka amxaarada goobta lagu helay saraakiishan ay ilwaradadu ku sheegeen meel u dhow magaalada kalmusko aan sidaas uga fogeen lalibela qaar kale oo ka mid ah goobjoogayaasha dhacdada ayaa sheegay in mas-uuliyiintan ka tirsan maamulka degmada iyo kan gobolka ay si wada jir ah u wada socdeen labo ilwareed ayaa warbaahinta deegaanka u sheegay in saraakiil kale oo ka tirsan dowladda etoobiya oo mas-uuliyiintan la dili la socotay ay safarkii hakeeyeen kaas ay ku tegi lahaayeen magaalada lalibela waxaana ay dib ugu laabteen oo ay ku noqdeen magaalada kalmusk ee duleedkeeda uu weerarku ka dhacay goobjoogo kale oo ka shaqeeya xarunta maamulka degmada oo magaciisa qariya ee warbaahinta maxalliga u xaqiijiyey in weerarka lagu dilo laba guddoomiye degmo iyo sidoo kale madaxii caafimaadka ee degmadaasi lasta isagoona tilmaamay inuu arkay warqad tacsi ah oo lagu dhijiyay dhismaha xafiisyada maamulka degmada kuwaasoo lagu sheegayo inuu geeriyooday madaxii xafiiska caafimaadka degmada atomilion of awerk dadka etoobiyaanka isticmaala barta ekis ayaa sheegay in weerarkaas ay ka dambeysay fano oo ah jabhad hubeysan oo kacdoon militari kula jirta dowladda etoobiya ee ra-iisul wasaaraha ka yahay abi axmed inkastoo aysan jirin sheegasho rasmi ah mahadsanid xaarid daadad xoogan ayaa kusoo rogmaday magaalada beledweyn ee wilaayada hiiraan kadib roobab saacado xiriira socday oo ka da-ay magaaladaasi sida mar kale warbixinta warkanu inoogu hayo walaalkeen cabduqaadir maxamed rabaani wararka ka imaanaya magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya waxay xaqiijinayaan in xalay daadad xoogan ay kusoo rogmadeen magaalada beledweyne kadib roobab xoogan oo shalay ilaa iyo xalay ka da-ayay magaaladaas barakaca xoogan ayaa xalay ka bilowday magaalada beledweyne iyadoona waadiyayaal biyo soo rogay ay sababeen in xaafadaha kooshin iyo kutimbo ay dadkii deganaa ka barakaceen kadib markii ay biyaha guryaha ugu soo galeen haddaba waa kuwan bulshadii ku saamowday daadadkaas
caaw magaaladii beledweyne fatahaad xooggan baa ka jirta caawa waa taa wixii xaafadaha caawa taako iyo dhanka waa ay wada guureen xaafadda ku tiimba hal qofan jiro caawa lo ma ku waxraysantaa halkaas kaga bax waa kaa masaajidkan ilaa masaajidka fil cariish ku dhegan ilaa aaggan wuxuu degnaa ee qaxootiga ahaa ee kaam webi shabeelle inta badan caawo waxay sanad hore ku dhaco kalaa ku dhacay ciyaalaan lagu gudbiyaa baafafka ciyaal lagu gudbinaya hor jeedaan meeshaa mugdi waaye ma awoodo inaan tago biyuhu way buuxaan marka tilaabma dhigi karnaba ma laga digo karo buundada buundada inkaa xirmin roob xooggan wuu da'ayaa reer beledweyne caawa jiif ma jiro roob waqooyi buu ka dooyaa waadiyaashii ilaa weli ma imaan waadiyaashii weli ma imaan caawa dhallinyarada mootaaleyda dadka in badan way u gurmadeen laakiin wax gaadiid oo kale lama haayo mootaaley keliyaa gurmanaya dadka mootaaleyda bisoo keliyaa gurmanaya dadka dhallinyarada kale gurmad laga maayo meesha wax gaariya oo kale lama arkin masaajidkaa dadaa ku go'doonsan dadkii kaam wiibi shabeelle degnaa masaajidkaasaa lagu dul daldalay waxa lagu soo gudbiyey ma lahan carruur shan boqol lix boqol ka badan oo qaxootiya ayaa lagu daldalay masaajidkaas daadadkan xooggan ee xalay ku dhuftay magaalada beledweyne ayaa imaanaya xilli guud ahaan gobolada dalka soomaaliya si xooggan kaga da-ayaan roobka xilliga guga aad buu u mahadsan yahay cabduqaadir kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose iyo qeybaha bulshada ee ku dhaqan degmada jamaameh ayaa kusoo gabagaboobay degmadaasi bashiir muxidiin abu ayman ayaa warkan inoo faahfaahinaya wuxuu ahaa kulan aad u heersareeya oo ay goobjoog ka ahaayeen wejiyo iftiimaya loogana tashanayay horumarinta dacwada iyo qaabka looga gudbi karo caqabadaha hortaagan kaas oo lagu qabtay degmada jamaame ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose agaasinka kulankan qayimka waxaa lahaa maamulka sare ee wilaayada jubbada hoose iyadoona ay ka qayb galeen mas-uuliyiin culimo salaadiin iyo nabadoono kuwaas oo si isku mid ah u soo gudbinayay talooyin ku saabsan habka loo horumarin karo dacwada bulshada oo idinna ay uga faa'iidaysan karaan mar walba kadib talooyinkii la isdhaafsaday xubin kastana uu ku lahaa soo jeedintiisa iyo sida uu arko in lagu horumarin karo dacwada ayaa waxaa ugu dambeyn halkaas dardaaran ka soo jeediyey waaliga wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose a-sheekh axmed abuyoonis xafidahullah sadee dacwada iyo diinta aanu ku horumarinaynaa waxaa kale ku saabsanaa culummada iyo nuqabada doorkooda oo kitaabka iyo sunnada markii loo fiiriyo muxuu yahay waxaa kale ku saabsanaa caqabaadka iyo waxyaabaha hortaagan dacwada iyo diinta faafinteeda baa ku saabsanaa allah baa ku mahadsan oo noo taam yeelay tashigaas iyo kulankaas oo aan ugu tashinayno kitaabka iyo sunnada koryeelidiis anoo naftay ka ballaabayo waajibkana saaran waxaa waaye dacwada iyo diinta inaan faafino annagoo aan ka ballaabayno guriga aan ka ballaabayno annagoo aan ku xijiinayno ehelkeen ku xijiinayno annagoo ku xijiinayno qof kasta meel joogna dacwada gaarsiino dacwadaan sheegataan iyo hadal keli ah uma baahan waxay u baahan tahay ficil baa u baahan tahay waxay u baahan tahay ka dhameen baa u baahan tahay sheekh cabdulqaadir xaaji cali oo ka mid a culimmada wilaayaadka islaamiga kana qaybgalay kulanka ayaa ka hadlay qayb ka mid ah waxa uu kaga dhignaa kulankan in uu lahaa kulanku nashaadaad ama waxyaalo fara badan oo xiise leh inuu lahaa oo ay ka mid tahay dadkii oo markaa kala gedisnaa bimacnaa odayaashii iyo akhyaartii joogtay iyo culimadii iyo walaayaadkii wixii oo dhan ee marka loo fiiriyo dhankaa wuxuu kala xiisuu ka lahaa oo kulan ballaaran ayaa markaas la dhihi karaa oo aaraa fara badan muxuu lagu soo bandhigay dhanka kale weeye ee qof waliba wixii markaas uu islahaa waad ku biirin kartaa aragtida ku saabsan tanshiida dacwa ama waxa ee muxuu ahay kulankaba marka uu samaysnaa oo tanshiida dacwo ah oo iyadana ee muxuu ahay si toosa loo dhegeysanayay waqti dheer la siinayay sidoo kale waxaa dareenkiisa cabiray suldaan macali maxamed cabdi duuba oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose wuxuu iga dhignaa arrin aad iyo aad ii farax gelisay hamigaygana aad iyo aad macnaha kor ugu qaaday muslimiinta dhanna ay ku farxayaan wey arrinkan isaga ah aadna waxaanu macnaha ilaahi subxana watacaala uga rajaynaya inuu noqdo mid midho dhala ugu dambeyn goobta kulanka waxaa laga tiriyey tixgabay ah oo munaasabadda la xidhiirta raayadatan tawxiidkan tiirarka u hayno taargadkeedu waa cad yihiy halkay tiigsa leedahay taariikh horena way leedahoo taajaj loo suray toosanow rasuulkii baa xidhoo waa tilmaan nebi dunidana inay u talisaan rabnaa sidii tii horeo kale
wuxuu ahaa kulan ay ka horeeyeen tallaabooyin uu dhanka dacwada u qaaday maamulka wilaayada maadaama uu hore ugu dhawaaqay inuu xoogga saarayo majaalkan wuxuuna hadaf ku ahaa in si siman ay culimmada odayaasha iyo maamulka wilaayadaba ay uga qayb qaataan fidinta dacwada iyo gaarsiinteeda dadka muslimiinta
gasarka iyo ninkaa tuurta qabeen tii rabbi u keenin teed iyo difaac baan uga nahay taagan weligiis
mahadsanid bashiir warbixintaasna waxay u dambeysay warkeena duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andulus waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warka duhurnimo warkan mid la mid ah ayaa inoo madala inta ka horeysa waxaan idinkaga tegaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu